Waxaa sare u kaca xooggan laga dareemayaa qiimaha kalluunka badda ah ee suuqyada magaalada Kismaayo. Arrintan ayaa waxaa u sabab ah badxireenka jiro awgeed, waxaana yaraaday kalluunkii la heli jiray. Qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsada kalluunka ayaa ka warramaya caqabadaha ay kala kulmeen kalluun yarida.
bismillaah magacayga waa axmed nuur maxamed waxaan ka mid ahay qolada ka shaqaysata suuqa magaalada jubbaland kismaayo waxaan ka shaqaysanaa magaalada kismaayo jubbaland suuqa bismillaah marka hadda hadduu ilaahay ku ronaado badxirankan waa badxiran aad iyo aad u culays badan sababtoo ah badxirmada hore wuxuu ka adag yahay kii hore xoogaa markay badda xirmato meelo oo waxaa jirta kalluumo kala gaggaaban iyo meelo oo maqanlaay oo kasoo gelgeli jire laakiin badxirankan badihii wax shaqadii xoogaa aad u yar tahay alxamdulilah bad malaay furan waa la soo maray waa soo moodnay saas ay tahay haddana maciishada waa la iska helayaa kalluunka laakiin aad uu yaryahay kalluunka wuu yaryahay aad iyo aad uu yaryahay shaqadii aad ay u culus tahay adiga nolol maalmeedka waa la iska helaya laakiin sidii la rabi ma aha wallaahi saamayn weyn uu yeeshay waayo hore meesha hal bal lagu gudan jiray hadda saddex bal lagu gataa saamayn weyn la hadda banaha lagu jiraa wallaahi qaali waaye saas ay tahay marba dadku waxay leeyihiin mar mar ka dambe uu kasii daraya suuq malaygiis uu sii yaraanaya sida hadda ujeediin geesaha hadda meesha suuq weyn ujeediin waa iska cidlo waayo horena meel kale mar ma jiri jirin ilaa halkaa suuqa magaalada kismaayo gudaheeda dadka xaafadaha loogu gudan jiray haddana asagii meesha loogu imaanaa la la'yahay
waa ujeedtaa suuqii waa cidlo waana cimilada xilliga isbedelay hadda xagaa baa la galay bish toddobaad baan ku jirnaa xilliga xagaagana dad yar baa badda gala dadka badankiis waa ka baxan badda ma shaqeeyaan waxay wax soo saarkiina waa yaryahay hawshiisana way badan tahay badda dabaylaa ka dhacaya wajaday leedahay khatarteedaa badan marka sidaa daraaddeed saasay banka badda dadka uga badda uga baxsan marka maadaama ay badda xiran tahay hadday indhihiinaa ku aragtaan dabaysha dhacayso iyo inay dadkiiba nin kastaba magaalada dhinacu ka galay suuqan uu cidlo yahay agaasime waa runtaa waxa weeye markuu kalluunku badan yahay dad badan baa ku tiirsan kalluunka qoysas badan baa ku tiirsan kuwa soo saaraya badda ka soo saarayo kuwa dalaaliinta ah kuwa kaleo ka ganacsanayo kuwa jarjarayo maqaayadihii intaasoo dad ummadaasaa ku tiirsan oo ku nool qultiyoon ka raadiya maanta marka maadaama wax soo saarka uu yaryahay waxna ay jirin oo aragteenba waxaa malaynayaa hadda saake waxa badda aadama laba doon oo fiiladan daba carar la yihahdo hadda ay aadaadaan waxayla shabaagna ma aadaan jilbihii biyaha sare la aadi jiro kalluunka waaweyn la dooni jirin hadda ma jiraan oo lama aadi karo kusoo wada duuboo xilliyada ay dhacaan badxirinka ayaa waxaa shaqo la-aan noqda dhallinyarada soo jillaabata kalluunka iyo kuwa ka ganacsada